إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhornimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada etoobiya ayaa waxaa la sheegay inay isu diyaarinayaan inay ka baxaan qaybo ka mid ah soomaaliya weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk oo fariisin kuleh inta udhexaysa muqdisho iyo afgooye xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax xalay lagula weeraray gudaha magaalada jowhar ciidamada shisheeye ayaa dagaal dabagala waxaa lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose darawalkii haweenay u taagan xilka madaxweynenimada dowladda federaalka ah ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaab ulmujaahidiin xilli cabsida ka jirta xafiisyada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ay sii korortay xiisad ka dhex ognay dowladda federaalka oo la xiriirta haweenay ka tirsaneyd sirdoonka oo la waayey ayaa cirka isku sii sharartay kadib markii sirdoonku ay sheegeen in haweenayda oo iyaga lagu tuhmayey la dilay etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay baahi u qabto dekada ka baxsan tambarbera oo haatan ay toos u isticmaasho saami dhaqaalana ay ka qaadato dagaalo xoogan ayaa ka soconaya gobolka bansheer ee dalka afghanistaan oo ah gobolka keliya ee ka baxsan gacanta imaarada islaamiga ah intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada etoobiya ayaa waxaa la sheegay inay isu diyaarinayaan inay ka baxaan qaybo ka mid ah soomaaliya mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya iyadoo dalka itoobiya ay weli ka ogan yihiin colaado kala duwan oo u dhexeeya dowladda iyo qowmiyadda tigreega iyo colaado kale oo qowmiyado ka dhexeeya ayaa waxay wararku sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamada xukuumadda adis ababa ee kusoo duulay soomaaliya isku diyaarinayaan inay dalkooda ku laabtaan si dagaaladaasi loogu biiriyo xog hoose oo ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ku warramaysa in tadhisyada itoobiya ee heesta gedo inteeda badan iyo baay ay maamulada koonfur galbeed iyo kan jubbaland ku wargeliyeen inay kala wareegaan laba degmo oo gobolladaasi dhaca tan oo walwal xoogan gelisay axmed madoobe iyo lafta gareen ilo saraakiil ah oo ka tirsan dowladda federaalka kuna kala sugan baay iyo gedo ayaa laga soo xigtay warkan iyagoo sababo ammaan awgeed codsaday inaan la adeegsan codadkooda iyo magacyadooda inkastoo aanay itoobiyaanka iyo labadaa maamul shaacin degmooyinka ay ka baxayaan haddana waxay ilaha qaar oo warkooda lagu kalsoonaan karayo sheegayaan inay degmooyinkaasi kala yihiin qansax dheere oo baay ka tirsan iyo buur dhuubo oo gedo ka tirsan horey waxay dowladda itoobiya u xirtay boqolaal ciidamo iyo saraakiil isugu jira oo ka mid ah kuwa soomaaliya kusoo duulay sababo la xiriira qabiilka ay ka soo jeedaan oo ah tigree ciidamada xabashida ee soomaaliya kusoo duulay intooda badan ma ahan kuwo ku yimid qaraarhka xukuumaddooda ee waxaa dhaqaale ku keensaday maraykanka waxaana xusid mudan in waayihii dambe uu aad u xumaa cilaaqaadka xukuumadda abiy axmed iyo tan jo baiden xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa waxay ku dhaawacmeen qarax xalay lagula weeraray gudaha magaalada jowhar ugu yaraantii saddex xildhibaan ayaa la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii uu haleelay guri ay ka deganayeen magaalada jowhar dhaawacyada xildhibaanada ayaa la sheegay in goor dambe goobta laga qaaday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarku wuxuu ka dhacay deegaanka lafoole ciidamo hubaysan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ka tirsan ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka soo galeen fariisinka ciidamada dowladda federaalka halka ay ku leeyihiin in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faafaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee la gaarsiiyey ciidamada weerarka lagu ekeeyey isla gobolka shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ciidamadaas ayaa waxa ay ka soo noqdeen deegaanka shalaambood oo dhowaan ay sahay geeyeen waxaana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo iyagu fooda isku dareen halka loo yaqaan jeera gaal jecel waxaa xusud mudan in ciidamadan sahayda ay toddobaad ka horgeeyeen deegaanka sharaambooda markii horena loogu talagalay in ay gaarsiiyaan fariisimaha gobolka intiisa kale ay ku leeyihiin ciidamada kale ee shisheeyaha laakiinse arrintaas ayaa suurageli weysay cabsi laga qabo xarakada shabaabul mujaahidiin awgeed maadaama ay marar hore gaadiid badan gubtay askar badanna ka laysay ciidamada shisheeye dantu waxay ku qasabtay shisheeyaha in shalaambooda ay raashinka iyo sahayda kale diyaaradaha helikobtaraha uga daabulaan islamarkaana ay ku geeyaan fariisimaha kale ee ciidamadoodu ay gobolka ku leeyihiin darawalkii haweenay u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin xilli cabsida ka jirta xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay sii korortay darawalkan oo lagu magacaabay maxamed cabdulaahi cali waxa uu isu soo dhiibay maamulka wilaayada banaadir ee xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu darawal u ahaa fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horey usoo noqotay ra-iisul wasaare xigeen iyo wasiirka dibadda iminka xildhibaan ah una taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi cali ayaa waxa uu ka sheekeeyey noloshii uu ku noolaa iyo ciriiriga uu ku qabay darawalnimada haweenaydaasi waxa uu sheegay in aanay suuragal ahayn in hoteelada ay iyada iyo madaxda kala gelayaan uu gudaha u galo islamarkaasina teleefon aanu qaba karin intii uu la joogo amaba uu la shaqaynayo maxamed cabdulaahi cali darawalnimo waa shaqadiis xildhibaanad xildhibaan kuusiyo yuusuf xaaji aag baabuurna weli hoteel la gelaay ay hoteella gelaayeen adigana banaanka kusugo hoteelka hataa biyaha gacadka hataa laguma ogolo adiga iyaga hoteelkay gelaayaan telefon adiga intaa la joogtana telefonna ma qaban kartid mamnuuc oo kaya may gaari ilo saarin xataa ma la qaadi kara xataa ma lagu ogolo inaa meel ku aado ma aad ku ganaysato xataa subaxdii laba saaca utagaa waa ku leedahay cabsida mar walba waa ku beegan tahay iyadoo cabsi la-aan mala wixii waagi marka hadda albaabkay ka baxaysaba cabsida waa ku jirtaa wadada hadda mastane mar labaad ma kusoo laabanaysid igantayda haddaa kusii celiso adaa lagaa shakiyaa waa aan igu leeyahay wadadaan jeceli wadadaas kale marsiin cabsidii naftooda waa ku beeran tahay asigoo hadalkiisa sii wada waxa uu sheegay in iminka culays weyn uu ka degay maadaama uu ka baxay shaqadii uu ku jiray ee uu kula shaqaynayay dowladda federaalka ee shisheeye uu dhisay farqi weyna udhexeeya aniga isha laaanta aniga hadda cabsida aan markaan jooga cabsida aan ku noolahay maanta kuma nooli maano maanta xorriyada haystaa markaas waa cabsoonaya qarax marka ugu dhacaayo yani goormeel lagu dilaa yani walwal badanaa dareemi maano inaad shaqaysto xornimaa u shaqaysto ayagoone masha allah ku faraxsanahay waxaan soo doonto oo wanaaga oo farxadda aan soo doonto meesha u lidaado intaas maano yani toobada waxaan soo doonto meesha aan umaaday waaba intaas soma welwelkii cabsidii igu jirtay in aan meel iska dhigo oo meel iska saaro oo la ogaado waxaan u nidaa meesha intaas wilaayada banaadir iyo walaayaadka kale waayadan waxaa isu soo dhiibayay ciidamo iyo saraakiil badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xiisad ka oegnay dowladda federaalka dhexdeeda oo la xiriirta haweeneyd ka tirsaneed sirdoonka oo la weysnaa ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii sirdoonku ay sheegeen in haweeneyda oo iyaga lagu tuhmayey la dilay haweeneydan oo lagu magacaabi jiray ikraan tahliil faaraxa ayaa waxaa la weysnaa muddo laba bilood ka badan waxaana jira eedeymo loo jeedinayay taliska sirdoonka oo la xiriira in haweeneydaasi iyagu ay dileen habeen hore ayaa qoraal uu soo saaray taliska sirdoonku waxa uu ku sheegay in haweeneydaas la dilay laakiinse waxa ay mawjada u weeciyeen meel aan laga filayn waxa ay sheegeen in xarakada shabaabul mujaahidiin haweeneydaasi ay dishay arrintaasina durbadiiba waxay dhalisay su'aalo badan saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay beeniyeen hadalkaasi waxaanay sheegeen in sirdoonku haweeneyda iyagu ay dileen xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war ay soo saartay shalay waxa ay ku beenisay in ay falka haweeneydaasi lagu dilay ee ka dambaysay xilada haweeneyda ee u janjeera dhanka dowladda federaalka ayaa waxa ay qaado waayeen warka ka soo yeeray sirdoonka dowladda federaalka haweeney lagu magacaabo fartuun faarax axmed oo gabadha la dilay ee da u ahayd ayaa ka mid ahayd dadkii saxaafadda la hadlay waxaan rabaa inaan sheego ikraan laabtoobkeedii ninkii jibiyey magaciisa daxan waan haynaa oo laabtoobkeedii jabsaday oo whatsappkeedii jabsaday oo facebookgeedii jabsaday markii loo baahdana kolley xilligeeday noo gaaraysaa insha allah haddii alla idma magaciisa saddexan iyo aqoontiisaba intaba waan haysanaa midada kale sawirka ay soo saareen oo ay gashan tahay intaraaxadda jaallaha iyo iyo iyo dirac jaallaha ay wadato waa sawirka teleefanadeeda ku jiray haddii ayna nise gabadhii ayna arkin ama ayna haynin ama ayna dilin intay ka keeneen sawiradeedii annaga aan haysanin ay soo saarteen meeshay leeyihiin sawirkaasay leedahay ikraan waxay ka hadashay shakhsiyaadkii ku tumayso dilka sarkaaladda sirdoonka ka tirsanayd على كل حال gabadheeni fahad yaasiin kuna rajiis yaasiin faray wadna qabad iyo intii la halmaashaba ayagaan ka rabnaa ayagaana kaga fadhinaa wayna ka shalaynayaan haddii ilaahay idmo kamana maxay tahay arrin ay ka badbaadayaan ma noqon doonto shabaabna maxay tahay beentiyaan laga sheegin shabaab soo wax u dilay soo wax u maareeya intaba waa la garanayaa wax laga gabanay meeshaan maanta ma jiraan dad qalashaatid aad tihiin boqol igraan ka horreysaad cunteen laakiin igraantaa ku badbaadayseen ama aad ku fakanayseen ma ahan ayagaa ayagaa boqol boqol ugu dhimanaya toban toban xitaa ma ayagaa boqol boqol ugu dhimanaya dadka dadka qasho oo dadka lagu sii daayo oo bini'aadan ahayn oo dhiig soomaali aanan lahayn war soomaaliye soomaali weynay bal nala arka waxa meeshaan yaallo heerada sargaaladani waxay been abuur ku tilmaameen warkaa la xiriira in xarakada shabaab mujaahidiin ay ka dambayso dilka la geestay gabar ayaga ay gacantooda ku qabsadeen oy caddahay oo markhaati ay leedahay waxay dhaheen shabaabaa dilay war shabaab dadnimadiisa horta meel yaan looga dhicin shabaab wuxuu dilay iyo wuxuu dayay intaba waa la yaqaanaa waa dad dilma iyo daysma intaba leh horaana usoo sheegay calaa kulli xaal dowladda soomaaliya waxaan kaga fadhinaa gabadheena jawaab cad inay ka bixiso haddayna ayna ka bixin fahad yaasiin iyo farmaajo anaga shalay ma dooranin fahad yaasiin waxaan dooranin farmaajo waxaana ka soo horreeya fahad yaasiin marka soomaaliya haddii shalay fahad aad doorateena noo sheega haddii aan farmaajo aad doorateena noo sheega warii dhammaantiis warkayga waxaan ku soo gonaanudayaa inaan ka rabno ninka la yidhaahdo farmaajo iyo fahad yaasiin gabadheeni iyo kulanajiis iyo intii kaleeto maxay tahay in gacan ka geysatay dowladda federaalka ayaa gudaheeda ugaarsi isku haysa iyadoo horey u dishay dad badan oo iyaga ka tirsanaa xaajada ayaa iminka waxay maraysaa meel aad u qaraar iyadoo xafiisyada dowladda federaalka laga hadalhayo sidii arrintii laga yeeli lahaa etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in baahi ay u qabto dekado ka baxsan tamberbera oo haatan ay si toosa u isticmaasho saami dhaqaalena ay ka qaadato maxamed ciise ayaa ka warramaya kadib kulan jimcihii shalay ka dhacay magaalada hargeysa islamarkaana dhex maray mas-uuliyiin ka kala tirsan somalilan iyo etoobiya loogana hadlayay kaalinta etoobiya ee dekadda berbera ayaa waxaa shaaca laga qaaday in xabashidu aanay ku filnayn dekeddaasi oo keliya magaalada hargeysa waxaa kulan ku qaatay wasiiru dowlaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya iyo hogaamiyaha somalilan muuse biixi waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay kulankooda lagu sheegay in laga wada hadlay sidii loosii xoojin lahaa doorka etoobiya ee dekedda berbera somalilan waxay sheegtay in kulanku uu ahaa mid muhiim ah oo looga hadlayay dhammaystirka waxa loogu yeeray heshiis ay labada dhinac horey u galeen oo la xiriira dekedda berbera etoobiya waxay dhankeeda sheegtay inay baahi u qabto dekado kala duwan oo soomaaliya ku yaala balse tan ugu sii muhiimsan ay tahay berbera dekedda berbera ayaa waxaa hore loogu eriyey shaqaale badan iyadoo lagu wareejiyey shirkad shisheeye ee dowladda etoobiya oo wada jira horey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee farmaajo ayaa etoobiya u saxiixay afar dekadood oo soomaaliya ku yaala isagoo ugu dan lahaa sidii ay kursiga ugu sii hayn lahaayeen ugana suuragelin lahaayeen sidii uu mar kale kusoo noqon lahaa halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaallo xoogan ayaa ka soconaya gobolka bansheer ee dalka afghanistan oo ah gobolka keliya ee ka baxsan gacanta imaarada islaamiga ah kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada imaarada islaamiga ah oo ay welinayaan guutooyinka militariga ee sida gaarka u tababaran ayaa waxa ay duulaan ballaaran ku qaadeen gobolka banshiir oo ah gobolka keliya ka baxsan gacanta imaarada islaamiga ah dagaalada ayaa jimcihii bilowday waxaana la soo warinayaa in ciidamada imaarada islaamiga ah ay la wareegeen degmooyin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka kuwaas oo horey ay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka uu hogaaminayo wiilka u dhalay dagaal ooga hore axmed shaah mascuud degmooyinka ay gacanta ku dhigtay imaarada islaamiga ah waxaa ka mid ah baryaan oo ah degmo muhiim ah waxaana mujaahidiintu ay ku guulaysteen inay gudaha u galaan dooxada banshiir oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka dagaal ooge axmed mascuud oo ah inanka axmed shaah mascuud u dhalay imaarada islaamiga ahi waxa ay tilmaantay in ay go'aansatay in awood milatari ay u adeegsato maleeshiyaadkan halkaasi ku sugan maadaama ay diideen inay isu soo dhiibaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawaca ayaa waxa uu gaaray maleeshiyaadka gobolka bansheer waxaana saraakiisha hogaaminaysa lagu soo warramayaa inay la soo gudboonaatay cabsi xoog leh iyaga oo ka fikeraya halka ay ku baxsan karaan maadaama gobolka ay ku sugan yihiin uu go'dan ku jiro warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta